بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كنا حكينا كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبقول تدواتن يكو وحانا كشرح الناس وآشا بقول صدن يشن شفاعة بان كنا حكينا قال شيخ waxau yiri كم أنواع الشفاعة وما أعظمها waa laba su-aalood oo isba- ee, uu isdaba dhigay kam anwaacu shafaaca shafaacadu meeqay u qeybsantaa ile shafaacadiibu inoo soo sheegay su-aashii hore iyo adiladeedii haddaba meeqay u qeybsantaa shafaacada ee la sugay marka wuxuu u jeedaa marka hore shafaacada culummadu waxay u qeybiyeen labo shafaaca manfiya iyo shafaaca muthbita shafaaca muthbita waa midda kitaabka iyo sunnuhu sugay oo muuminiinta iyo nebiyada iyo rususha iyo ay shafaaco qaadayaan iyo malaa'igta iyo shafaaca manfiyana waa midii ahlu shirkigu ay sheegan jireen oo sanamyadooda iyo waxaa taa laga hadlimaya marka al-shafaaca muthbita laga hadlayaa waaynu soo sharaxnay meeqay u qaybsantaa kam anwaacu shafaaca lix buu sheikhu inooga dhigayaa lixdaba wuu tirinayaa wamaa acdamuhaa teese ugu weyn lixdoodaas jawaabta waxa uu yidhi markaa lixdiina wuu tirinayaa middii ugu weynayd buuna ugu hormariyey jawaabta waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala acdamuhaa waxaa ugu weyn ashafaacatu alcudmaa shafaacada weyn ayaa ugu weyn ashafaacatu alcudmaa wahiya shafaacadaasina waxa weeye waa fi mowqifi alqiyaama waa maalinta qiyaamaha banka qiyaame la taagan yahay weeye wahiya shafaacadaasi waa macnaheedu mowqifu lqiyaama marka la taagan yahay macnaheedu waxa weeye waa an ya'tiya allahu alle inuu yimaado fi an ya'tiya allahu alle inuu yimaado lifasli alqadaa bayna cibaadihi inuu u yimaado oo la kala xukumiyo khalqigii oo la kala dareeriyo wa hiya almaqaamu almaxmuud waa maqaamu almaxmuud aladii wacadahu allahu subxaanahu wa tacaala linabiyina muxamedin sala allahu caleyh wasalam waa maqaamu almaxmuud waa sharaxi doonaa الذي وعده الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك أيا كوريس آيادة سورة إسراء همينكي صلاة الليل كنبي قول واجبي سايل بالي تهجد سميه عسى أن يبعثك ربك الله وحموديها إنه حقيقة إنه كاسو صارو مقاما محمودا أي خلقه دن مكان أي مهديان oo boos ilaahay ku istaajiyo ay khalqigoo dhan ku mahadiyaan halkan sheikhu wuxuu inoogu caddeeyey eh, inay acdamuhaa buu yidhi ashafaacatu alcudma waana fii mowqifi alqiyaama markii banka qiyaame la taagan yahay oo muddo dheer la taagnaado ayaa dadkii shafaaco dalbanayaan sida uu inoo keeni doono haddaba maalintaas ninka shafaaco qaadaya oo maqaamu maxmuud ilaahay uu ballanqaaday waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam laakiin shafaacada maxay tahay waa faslu lqadaa waa an yaatiya allaahu alle inuu yimaado lifasli lqadaa muddo dheer markii halkaa la taagnaado ayaa shafaacada la dalbanayaa ilaahay ummaddan inuu kala dareeriyo wixii naar aadi lahaa iyo wixii janno aadi lahaa in la kala xukumo ayay noqonaysa marka waxa uu yidhi waa maqaamu lmaxmuud casaa an yabcathaka rabuka maqaama maxmuuda meesha ilaahay uu ka yidhi ay culummaduna saasay ku fasireen waxa uu yidhi wa haadihi khaasatun linabiyina muxamedin sala allahu calay wasalam nebiga ayay khaas u tahay tani wahiya almaqaamu lmaxmuud waa maqaamu lmaxmuud aladii wacadahu allahu subxaanahu wa tacaala kama qaala tacaala casaa an yabcathaka rabuka maqaama maxmuuda marka halkan laba arrimood buu inoogu caddeeyey kow acdamuhaa wuxuu kaga jawaabay ashafaacatu alcudmaa haddana lixdii buu qaybinayaayo marna laba laba je- laba jeer buu qaybinayaa mar marka hore lixdiiba wuu tirinayaa haddana wuu qaybinayaayo wuxuu ka dhigayaa saddexna nebiga inay khaas u tahay saddexna in nebiga lala wadaago marka middaan hadda ugu horeysa oo shafaacatlcudmaa waxau yidhi wahiya khaasat khaasa linabiyina maxamed sal slam nebigaa iska leh wahiya almaqaamu almaxmuud waa maqaamu almaxmuud alladii wacadahu allahu subxaana wa tacaala allah uu ballanqaaday kamaa qaala tacaala casaa an yabcataka rabbuka maqaama maxmuuda marka nebigaa gaar u leh sababtee bay ku imaanaysaa marka shafaacadaani ayuu hadda inoo caddaynaya wadaalika buu yidhi taasi waxay ahaanaysaa oo ay ku imaanaysaa bianna annaasa dadkii idaa daaqa markay ciriiriyoonto oo dhibaatadii ka badato idaa daaqa bihim al- waxa weeye almowqif mowqifkii markuu ku dheeraado dhibaata ku dhacdo wa taala almaqaam taagnida ay taagnaanayaanna ay aad ula dheeraato oo dhibaato badan allah waxau yidhi waina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun kun sano baa la taagnaanayaa maalin u dhiganta oo qoraxda la soo dhoweynayo ha washtadda bihim alqalaq markii dhibaatadii iyo murugadii iyo cabsidii ka badato wa aljamahum alcaraq qof walbana dhididkiisa uu waxa weeye lijaam ku noqdo afka iyo dhagaha ka galo intuu marka hore toddobaatan dhundhun dhulka galo oo soo noqdo ayuu qofba meel u tegayaa ilaa uu qaar liqo oo sanka iyo dhagaha iyo afkaba ka galo sida lijaamka loogu sameeyo fardahoo kale xakamaha uu ku noqdo qof walba dembigiisu intuu ahaa markay arrintu halkaa gaarto ayay iltamasuu waxay dalbayaan oo raadinayaan oo isweydiinayaan ashafaaca cid ilaahay uga shafaaca qaaday dalbayaan oo isweydiinayaan oo leeyahan war yaa inoo shafaaco qaada markaasay isku tilmaamayaan waxay leeyahan aadam u taga fayaatuuna aadam aadam bay u imaanayaan oo waxay odhan doonaan sida xadiidku caddeeyey adiga ayaa aabbihii basharka ilaahay baa gacantiisa kugu abuuray malaa'igtiisa kuu sujuudiyey jannadii ku dejiyey ishfac lanaa rabbak ilaahay nooga shafaaco qaad alaa taraa maa naxnu fiihi dhibaatada aanu ku jirno soo uma jeedid fayaquulu nafsii nafsii ilaahu anigay badbaadi buu leeyay waa cududaaranaya geedkii buu ku cududaaranayaa laga nahayey oo cunay marka nafsii nafsii buu leeyay ilaahu maanta i badbaada aniga nabiyullaahi nuux bay u imaanayaan isna waa cududaaranayaa wuxuu leeyahay nafsii nafsii markay yidhaahdaan ilaahay wuxuu awalu rasuul baa tahay ila albashar ilaahay cabdin shakuuran buu kugu magacaabay kaala noo shafaaca qaad ayuu leeyahay nafsii nafsii wuu cududaaranayaa wuxuu leeyahay anugu qoomkaygii baan bahabaaray oo la halaagay halkaasuu cududaaranaya nabiyullahi ibraahim baa loo imaanayaa markaasuu isna cududaaranaya wuxuu leeyahay nafsii nafsii nabiyullaahi muusa baa loo imaanayaa wuxuu leeyahay nafsii nafsii nabiyullaahi ciisa bna maryam baa loo imaanaya wuxuu leeyahay nafsii nafsii ilaa an yantahuu ilaa nabiyina muxamedin sala alla alay slam waa shantii shantii ululcasmiga iyo nabiyullaahi eh, aadam intaasay soo marayaan aakhirkii baa nebi maxamed loo imaanaya calayhi salaatu wassalaam fayaquulu wuxuu odhanayaa markay yidhaahdaan ishfac lana ayuu wuxuu odhanayaa anaa laha isagu ma cududaaranaya anaa laha buu leeyahay tan anigaa leh waa booska ilaahay ii ballanqaaday markaasuu shafaaco qaadayaa shiikhu waxa uu yidhi kamaa huwa mufasalun fi saxiix sida xa- eh, xadiidkii dheeraa oo xadiisu shafaacu tilmaamaya oo bukhaari iyo muslim iyo wariyeen oo xadiidkii dheeraa siduu caddeeyey idan taasi waa shafaacada koowaad waa ashafaacatu alcudmaa waa khaasa linabiyina muxamedin sala allahu alay wasalam lixdii shafaaca marka midaasaa ugu horeysa oo nebigeenna gaar ku ah athaaniya midda labaad waxa uu yidhi waa shafaacatuhu shafaacada uu ballan qaadayo ashafaacatu fi istiftaaxi baabi aljanna ahlu jannuhu markay jidkii jahanname ka gudbaan oo qandaradii ka gudbaano oo loo kala qisaaso oo jannada ay aadaan oo xadiidka aynu soo marnay xataa idaa hudibuu wa nuquu udina lahum fii dukhuuli iljanna markii wax walba laga dhaqo oo loo kala qisaaso madaalimtii ayay jannada u dareerayaan markaasay waxay tegayaan albaabkii jannadoo xiran markaasaa nebiga ay shafaaco weydiisanayaan nebigaa markaas dalbaya in jannadii loo furo markaasaa loo furaya albaabka jannadu garaacaya man huwa waa muxamed markaasaa albaabkii inta laga furo oo waxaa laleeyahay weliba waxa melagii wuxuu odhanayaa waxaa lay amray adiga inaan kugu bilaabo kuu furo wa huwa awalu man yadkhulu ljanna jannada kan ugu horreeya oo gelaya weeye ummaddiisuna waa ummadda ugu horraysa oo jannada gelaysa min alumam siduu nebigu u yidhi calayhi salaat salaam xadiis saxiixa naxnu alaakhiruun annagaa ummadaha ugu dambayna alawa adduunka oo ummadda ugu dambaysaana waxaanu nahay kuwa ugu horeeya qiyaamaha oo jannada gelaya kamaa warada fi xadiis saxiix way caddahay markaa nebiguna axaadiis badan buu ku sheegay ana awalu man yadkhulu ljanna oo kan ugu horeeya ummaddaydaana ugu horeysa ummadahana ugu horgelaysa athaalitha shafaacada labaad marka taana nebigaa khaas u leh waa shafaacadaas albaabka jannada loo furayo nebigaa khaas u leh shafaacadaa leh midda ugu dambaysana nebigaa gaar u leh saddexdan isku xigoo soo socdana waa la wadaagaa waxa uu yidhi athaalitha tartiibka shiikhaan ku soconaynaa athaalitha midda saddexaad waxa weeye waa ashafaacatu waa shafaacada loo shafaaco qaadayo fii aqwaamin dad baa loo shafaaco qaadayaa muslimiina qad umiruu la amray waxa weeye ila annaar qad umiruu bihim ila annaar naartu u waajibtay acmaashoodii towxiidkii bay la yimaadeen shirki ma wataan laakiin acmaashoodii xumayd ayaa batay acmaashoodii saalixa ahaydna waa yaraatay markaasaa la amrayaa ama waxay noqonayaanba mutasaawiyaan ama waxa weeye may kuwaasi waa waa dadka asxaabulacraaf leeyahay kuwaani waxaa looga baryayaa allaah maadaamay towxiidkii la yimaadeen ilaahda u dembi dhaafoo naarta ka daa an laa yadkhuluuha inayna naartaba gelin baa looga shafaaco qaadaya ilaahay baa ka aqbalaya jannadaa la geynaya marka dadkii naarta looga shafaaco qaadayaa laba u qaybsamaya qoom markii la amroo la yidhi naartaa loo dareeriyo loo shafaaco qaaday oo laga joojiyo oo jannada loo leexinaya markaa iyo qoom naartii galay oo loo shafaaco qaaday in laga soo saaro marka kuwaani waxa weeye kuwa naartii la amray in naarta loo dareeriyo ayaa loo shafaaco qaadaya an laa yadkhuluuha inayna gelin ilaahay baa aqbalaya markaasaa naartii laga joojinaya waa qolada saddexaad nebiga khaas kuma aha nebiyadii iyo ambiyadii iyo rusushii iyo mu'miniintii iyo awliyadii iyo malaa'igtii iyo shuhadadii iyo kulli baa la wadaaga laakiin isagu waa ugu horeeyaa sida shiikhu tilmaami doono qolada afraad waxa weeye shafaacada afraad waa fii man dakhala annaar ashafaaca fii man dakhalaha ay annaar qoladii naarta gashay in laga soo saaro an yukhriju inay naartii laga soo saaro ayaa loo shafaaco qaadaya fa yukhrijuna waa laga soo saarayaa naartii iyaga oo gubtay oo baaba'ay fa yukhrijuuna waa laga soo saarayaa qad imtaxishuu iyagoo gubtay wa saaruu faxman dhuxul madoobaatay noqday ayaa laga soo saaraya ile naartii baa ruugtay oo gebigoodaba qordadamsatay hal mar markii la geliyey naartii baa laga soo saaraya fa yudraxuuna waa lagu daadinayaa naarulxayaah webiga la yidhaahdo webiga nolosha markaasaa ahlu jannihii waxaa la odhanayaa ku soo daadiya biyaha jannada markaasay fa yambutuuna waa soo dhalanayaan sida xadiidkii imaamu muslim tilmaamayey fa yambutuuna way soo dhalanayaan waxa weeye kamaa tanbatu alxabatu fi samir eh, fi fi xamiil sayl webigu marka uu waxa weeye iyo daadka iyo meesha uu soo maro biyuhu markay ka gudbaan hadhow waxbaa ka soo baxbaxa geedo yaryara iyo ayaa ka soo baxa xamiil sayl baa layaha marka xadiidkii imaamu muslim baa tilmaamayayoo uu nebigu yidhi amaa ahlu nnaar aladiina hum ahluha kuwa naarta galay oo gaalnimo ku galay kuwaasi waa ku waarayaan amaa unaasun dad dunuubtoodii ku galay allaah baa dilayo way dhimanayaan naarta dhexdeeda kabacdi markii shafaacada ilaahay idmo ayaa laga soo saaraya iyagoo jamaaca jamaaca markaasaa lagu daadinayaa nahrulxayaa fayanbutuun markaasay soo dhalanayaan uma kabacdi jannadaa la geynaya waa ahlu kabaa'ir waxa weye waa kuwa nebigu yidhi shafaacadayda waxaan u dib dhigtay waxa weeye inaan eh, ahlulkabaa'irka min ummati inaan u shafaaco qaado ayaan baryada iyo ducadeedii dib ugu dhigtay Mhm. waa laga soo saaraya waa caqiidada ahlu sunna ay qabaan in laga soo saarayo naarta ku waarimayo qof muslima saynu soo tilmaanay shafaacada shanaad waxa weeye waa ashafaaca fi rafci darajaat fi ljanna jannadii waa la wada galay laakiin isku derajo ma aha dadku qoloba meel bay ka gelayaan oo nebigu wuxuu tilmaamay manaabir min nuur in waxa weeye eh, sida samada xidigoo kale aynu u aragno inaynu u arkayno dadka qaarkood oo jannada derajo sare ka tegey markaasaa shafaaco la samaynayaa in dad hoos joogay kor la geeyo oo asxaabtoodii iyo dadkii ay jeclaayeen iyo loo geeyo halkaa sare in la geeyo shafaaca halkaana ka dhacaysa taana waa lala wadaagaa nebiga wa haadihi thalaatha buu yidhi shiikhu saddexdan waa saddexdii uu ka soo bilaabay dad naarta la amray inayna gelin oo laga joojiyo dad naartii galay in laga soo saaro iyo rafcu darajaat laysat khaasa binabiyina sal ly salam nebiga khaas uma aha walaakin huwa almutaqadim isaga ugu horeeya waxaa kabacdi markaa raacaya alambiyaa walmalaa'ika walawliyaa waxa weeye mu'miniintii shuhadadii afraadu lmu'miniin kulli ayaa shafaaco qaadaya oo waxa weeye markaas halkaas ayaa ilaahay aqbalaya shafaacadooda marka saddexdan nebiga waa lala wadaagaa labadii ugu horreysay oo ah shafaacatu lcudmaa iyo albaabka jannada in la furo iyo midaan ugu dambaysa oo sh- lixaadna nebigaa saddexdaana gaar u leh assaadisa waxa uu yidhi waa ashafaaca shafaaco loo shafaaco qaadayo fii takhfiifi alcadaabi cadaabka in laga khafiifiyo fii bacdi alkufaar gaaladii qayb ka mida wahiya khaasa linabiyina muxamedin sala allah alay slam nebigaa gaar u leh waxayna khaas ku tahay fii cammihi abi aalib cid kale oo looga shafaaco qaadaya ma jirto kama fi lmusnad xadiidkii saxiixa baa caddaynaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxa weye markuu cabbaas weydiiyey oo uu yidhi adeerkaa wuu ku difaaci jiray wuu ku soo koriyey maxaad u qabat waxa uu yidhi nebigu waxaan helay isagoo naarta moolka ku jira ilaahay baan baryey waxaa la keenay meeshaan ugu sokaysa naarta oo xeebta xadiid kale nabigu wuxuu ku tilmaamay ina ahwala ahli nnaar waxa weeye rajulun yuudacu fii akhmasi qadamayhi jamrataana min annaar waxa weeye ninka ugu cadaab yar laba dhuxulood oo naarta ah ayaa lugaha cagta cad loo saarayaa markaasaa maskaxdiisu halkaa ka aburinaysaa sidii dheri karkaraya waa ahwalu ahli nnaar wuxuuna isku arkaa ashaddu nnaasi cadaaban wahuwa abu aalib weeye ninkaasi waa nebiga adeerki Mm, axaadiis saxiixa kusoo aroortay shafaacadaani marka oo takhfiiful cadaabka ah waa mustathnaa waxaa laga soo reebayaa qowluhu tacaala gaaladii famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin waa khaas adilo gaaraa ku sugnaatay khulaasatlqowl marka shafaacadii lix bay u qaybsantay saddex nebigaa gaar u leh waa midda ugu horraysa oo yidhi ashafaacatu alcudmaa fii maqaami almaxmuud nebigaa gaar u leh fii baabi istiftaaxi albaabi aljannana baabi aljannana nebigaa gaar u leh arrintan abu daalib in laga khafiifiyana nebigaa gaar u leh saddexda kalena nebiga iyo ummadoo kaleoo dhan waa wadaagaan wixii wanaagsan oo dhan malaa'igtii iyo ambiyadii iyo rusushii iyo shuhadadii iyo kulli waa wadaagaan waana midda saddexaadoo uu yidhi dad naartii u waajibtay in laga joojiyo iyo midda afraadoo uu yidhi dad naartii galay in laga soo saaro iyo tan shanaadoo uu yidhi rafcu darajaad saddexdaana waa lala wadaaga kabacdi wuxuu yidhi shiikhu marka oo ku khatimay jahanabo kama zu- eh, markii shafaacadii saa loo shafaaco qaado oo mu'miniintii ay shafaacadii oo dhan shafaaco qaadaan oo naarta laga soo saaro waxaa ku haraya naartii dad kale oon calaamadii la siiyey aysan lahayn sida xadiidku tilmaamayo markaasaa aakhirka ugu dambeeya xadiidu shafaaca ayaa ilaahay wuxuu odhanayaa malaa'igtii waa shafaaco qaaday nebiyadii waa shafaaco qaadeen mu'miniintii waa shafaaco qaadeen walam yabqa ilaa arxamu raaximiin allah keliya shafaacadiisii baa haray hartay markaasuu wuxuu leeyay bicizatii wa jalaalii la ukhrijanna man qaala laa ilaaha ila allah qof kasta oo laa ilaaha ila allah yidhi waan ka soo saaraya naartii baa laga soo saarayaa markaasaa jannada la geynaya naartii marka waxa uu yidhi jahanaba kama zuulayso inuu boos ka bannaan yahay markii dadkii muslimiinta laga soo saaro gaalo keliya ku haray markaasaa waxaa la odhanayaa jahanamo waxay dhahaysaa hal min masiidin wa fii suurati qaaf meeshu allah lahaa yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wa taquulu hal min masiidin wax ma hareen ziyaadaa weli boos baa iga bannaane ka zuuli maysa inay saa dhahdo xataa yadaca ilaa uu dhigo xadiidka saxiixa bukhaari uu wariyey baa tilmaamaya oo naarta markii laga soo saaro muslimiintii ayay odhanaysaa boos baa iga bannaan markaasaa allah subxaana wa tacaala walaa tazaalu jahannamu taquul hal min masiid xataa yadacu rabu lciz ciza eh, waxa weeye allah subxaana wa tacaala ilaa uu dhigo dul saaro qadamahu fiiha uu lugtiisa ku qabto markaasay soo ururaysaa fayazawi waxa weeye fayanzawi bacduhu bacdaa qaarkeedba qaarka kale ku soo ururaya fataquulu qad qad qad waxay odhanaysaa bes bes waa buuxsamay waa buuxsamay waa buuxsamay marka allah subxaana wa tacaala ayaa sidaa u gelaya amaa jannadii iyadana fadli baa ka bannaanaanaya oo ma buuxsamayso laakiin xadiidku wuxuu tilmaamayaa fayanshi allaahu allah baa wuxuu u fayanshi- fayunshi allaahu allah baa abuuraya aqwaaman dad buu qoom buu u abuuraya markaasuu jannadii ka buuxinayaa oo waxa weeye qoom ilaahay uu garanayo ayaa ilaahay abuuraya markaasaa jannadii laga buuxinaya calaa kulli xaal khulaasatu lqowl shafaacadu lixdaasay u qaybsantaa markii horena tacriifteeda waan soo marnay lixdaasayna u qaybsantaa saddexna nebigaa gaar u leh saddexna waa lala wadaagaa adiladeeduna waa macruuf xadiidka dheer oo xadiisu shafaaca la yidhaahdo oo bukhaari iyo wariyeen ayaa saa u kala dhigdhigaya walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin